بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaa ku xigaaya faqrada labaad ama qeybta labaad oo soo jeedinayo fadiilat asheikh doctor xuseen xasan cali alfaradi sheekh xuseen faraaid xafidahullah oo ku magac dheer sheekh xuseen faraaid qaybtoo soo jeedinaya cinwaankeedu wuxuu yahay atacasub alqabali madaahiruhu wa turuqu cilaajih qabiil in loo tacasubo xukumka muxuu sharcigu ka qabaa madaahirta uu leeyahay tacasubkaasi iyo sida loo daaweynaayo duruuqda sharcigu ku daaweeyey sheekhu wuxuu ka mid yahay min culamaa'i soomaal wuxuuna ku dhashay togdheer hargeysa ayuu wax ku bartay kadib wuxuu u rixlaystay ilaa albaled almaymuun bilaadi alxarmayn ashariifayn almadiina annabawiya halkaa ayuu cilmiga kusii dalbay wuxuuna daraasadiisa kusoo qaatay aljaamica alislaamiya bilmadiina annabawiya marxalat albacalorios iyo almagister adoctora gaar ahaan takhasuska asuna annabawiya wa culuumuha sheikhuna juhuud fara badan ayuu leeyahay culimo fara badanna waa uu ka faaiiday uu ka faa'iidaystay culimmadii beledka ka mid ah iyo culimmadii khaarijka uu ugu tegay almadiina annabawiya intaba aad iyo aad ayuu sheikhuna ihtimaam u siiya addacwa ila allah mushaarakaad fara badanna waa uu leeyahay juhuuddiisa waxaa ka mid ah in uu ra'iis ka soo noqday bicthat alxaj asoomaaliya bilmadiina almunawara isagoo xujaayadii u adeegaya gaar ahaan xujaayada soomaalida u naseexeynaya bicadii loo diray in xujaayada ay tawjiihiyaan irshaadiyaan una dadaalaan juhdi fara badanna ay ku bixiyaan ee madiina laga diray ayuu mushrif ka ahaa ra'iisna ka ahaa sheekhu juhuud kalena waa uu leeyahay muxaadaraad iyo khutab iyo munaaqashaad fara badanna waa uu sameeyaa alcadiid min arasaa'il almajister wadoctoraah ayuu sheekhu munaaqasho ahaan u galay baaraka allaahu fiih sheekha ayaa marka noo soo jeedinaya sheekh xuseen xasan cali alfaradi falyatafadal mashkuuran ma'juuraa
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقهرين مهدا ما انتهي إلهي جل وعلا يوصقنات له الحمد أولا وآخرا له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي دمان مهد دمان تدسكاله الله جل وعلا إن السيي نعم كي قلدها كلا ددوان يعني نسوكو بكريم إلهي مهديس إلهي مركينو ما نغني كذب وحان هل كان وقم هد علينا يا انتانا كلمة إذا بلعبين mar labaad mar labaadka waxaan halkan uga mahad celinayaa walaalaha runtii igu sharfay inaan ka qayb galo nadwadan cilmiga ah ee ciwaanka looga dhigay ama lagaga hadlaayo attacasub almadmuum madaahiruhu wa turuqu cilaaji waxaana soo qabanqaabisay nadwadaasi sidii nadawaadka horeba ay u qabanqaabisay ee caadada u ahayd jaamacadda qiimaa badan ee jaamacatulimaam maxamed ibnu nasr almarwasi raximahullah ee muqdisho ku taalla oo uu guddoomiinayo guddoomiyena ka yahay الأخ الدكتور الشيخ عبد القادر دحلو حفظه الله isaga iyo walaalaha howlwadeennada ah ee hawshaa la wadayba ee la qabanqaabiyeyba aad baan ugu mahad celinaya waxaa kaloon waxaanan ilaahay ka barya inuu ilaahay cumrigooda iyo camalkooda labadaba ilaahay inuu barako geliyo kana dhigo kuwa khayrka ay dadka u horkaca oo waxa weeyaan waxa wanaagsan dadka tusa waxaa kaloo aan u mahad celinayaa labada sheekh ee igala qayb gelaya nadwada amaba aan kala qayb gelayo anigu nadwada aan kala qayb gelaayo sheekh ayaga sheekh doctor cuthmaan jazahu allahu khayran iyo zamiilii wa saaxibii sheekha doctor axmed xusein mawduuca ama kelmaddaydu walaalayaal waxay ku saabsanaan doontaa ciwaan loo bixiyey atacasub alqabali dadku inay qabaa'il inay qabaa'ilkooda u tacasubaan ama u xagliyaan ama marka laysqabto uu qofku qabiilkiisa dhabarka saaro hadday saxan yihiin iyo hadday qaldan yihiinba sharcigu bal muxuu ka qabaa waxaynu wada ogsoonnahay usuusha islaamkana ka mid ah islaamku waa diin udubyada ay ku taagan tahay udubdhaxaadyada ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah inay diiday tafaruqa inay diiday oo noocyadiisa kala duwan dhammaantood sharciga lagu diiday dhammaantood in sharciga lagu diiday waxaana ka mid a noocyada sharciga lagu diiday waxaa ka mid ah tafaruq dhammaantii sharciga waa lagu diiday sida aynu sheegnay usuusha iyo tiirarka islaamku uu ku baaqay bayna ka mid tahay in tafaruqa la diido dadkana la faro ijtimaaca iyo inay dadku isku duubnaadaan oo muslimiintu ay isku duubnaadaan amarkaas nusuus aad iyo aad u badan baa ku soo aroortay asalkaas ilaahay waxau yidhi wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaah wuxuu yidhi xadhigga alla wada qabsada diintiisa iyo sharciguu rasuulkiisa ku soo dejiyey ku toosnaada iyada ku midooba mid ahaadoo ha kala tegina buu ilahay yidhi wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xabliga ilaahay ee lagu midoobayo ee ummadda midayn karaana waa kitaabka ilaahay uu soo dejiye munasalka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalame sharaxaysa iyo hadyigii salafkii ku camal falay kitaabka iyo sunnadaas qaabkii iyo sidii ay ugu camal faleen in loogu camal falo oo ay nebiga ugaga daydeen loogaga daydo ilahi wuxuu uhi walaa tafaraquu ha kala tegina haddaad u fiirsatood dhuuxdo shareecada islaamka wax kasta oo dadka kala geyn lahaa oo dadka waxa weeyaan kala tafaraaruqinaya oo ummadda kelinimadeedii dhaawacaya islaamku waa diiday waxa uu islaamku diiday sida aynu sheegi doonno ama tilmaami doonno in laysu qaybiyo midab midab iyo reer reer iyo qabiil qabiil iyo axsaab iyo kooxo kooxo in la noqdo ayaa sharcigu diiday saa awgeed baa shareecadeennu waxyaabaha ay fartay cibaadaadka in badan oo ka mid ah dee ijtimaac baa loo sharciyeeyey salaadii jamacaad arkaysa oo muslimiintii laysugu keenay waxaad arkaysaa xajkii waxaad arkaysaa ramadaantii dhammaan waa madaahir ka turjumaysa ummadda islaamka iyo kelinimadeeda ilaahay waxa uu tilmaamay in la kala tago oo ummaddu diiniyan u kala tagto oo ummaddu siyaasiyan u kala tagto oo la qaybsamo oo ama siyaasad lagu qaybsamo ama diin iyo caqiide lagu qaybsamo ama lagu qaybsamo waxa weeyaan reerreernimo lagu qaybsamo oo laysku colaadiyo ilaahay wuxuu tilmaamay inay sunnadii iyo dhaqankii jaahiliyada ay tahay ilahi wuxuu uhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bima ladayhim farixuun ilahi wuxuu uhi mushrikiina ka mid noqonina haa mushrikiin ha ka mid noqonina ha shabihinoo waddooyinkoodii ha qaadinoo ha marina kuwii diintooda ku kala tegey ee waxa weeyaan firaqa iyo axsaabta noqday ee barhkoodba bar waxa weeyaan la coloobay sidaa ha noqonina waxaa ka mid a markaa walaalayaal waxyaabaha iyo madaahirta sharcigu uu diiday ee ummadda kala kaxeeya ee midnimadeeda dhaawaca in dadku ay u kala tagaan qabaa'il oo waxa weeyaan uu dhex galo tacasub qabaliyi tacasubka qabaligaana haddaynu soo koobno waxaynu uga jeednaa ama looga jeedaa in qofku uu cidduu hayb ahaan iyo abtirsiin ahaan uu ka soo jeedo inuu iyaga u iisho oo marka laysqabto uu iyaga dhabarka saaro oo uu xaq iyo baatilba ugu hiiliyo hadday saxan yiinna uu u hiiliyo hadday qaldan yiinna uu u hiiliyo ma garata oo uu waxa weeyaan xaq iyo baatilba iyaga ugu hiiliyo dadka qabaa'ilkiisa aan ahaynna uu yaso ama qabiilkiisa iyo haybtiisa aan hayb la wadaagin ama aan waddan la wadaagin ama aan midab la wadaaginna waxa weeyaan uu yaso oo liido oo aflagaadeeyo marka in laysugu faano reer reer iyo hayb iyo waddan waddan iyo gobol gobol in laysugu faano iyo waxa weeyaan isir ahaan cidduu qofku ka soo jeedo inuu dadka ugu faano oo loo uu ictiqaado inuu dadka ka sarreeyo uu wax dheer yahay oo waxa weeyaan uu isagu ka mudan yahay oo dadka inay isaga u adeegaan oo addoommo u noqdaan oo uu tunjuleecsado oo uu dulmiyo waxa weeyaan dhaqankaa qaato waa waa qadiyad sababta in ummadda islaamku ay kala tagto sharciguna uu aad iyo aad u diiday meel adagna iska tahay kelmaddeedu qadiyadaas ayay ku wareegi doontaa waxaynu walaalayaal wada ogsoonnahay bani aadamka ilaahay markuu abuuray waxa uu ka abuuray dhammaantood waxa uu ka abuuray hal asal ilaahay dhammaantood baniaadamka bani aadamka bini aadamka dhammaantood waa ilmo nebi aadam nebi aadamna ilaahay waxa uu ka abuuray ciid yaa ciid ayuu ka abuuray waxaa sida nusuusta ku soo arortay allah uu sheegay jalla wacalaa ilah wuxuu uri yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaaruf ilaahay jalla wacalaa waxa uu sheegay in basharka dhammaantii bani aadam dhammaantii in laga abuuray hal asal in laga abuuray oo uu hal meel ka wada yimi ayaa ilaahay jalla wacalaa uu sheegay ilaahay wuxuu yihi waxaa laydinka abuuray waxa uu ilaahay tilmaamay in ciid laga abuuray basharka ilma nebi aadan in ciid laga abuuray buu ilaahay jalla wacalaa tilmaamay ilaahay waxa uu tilmaamay inuu iyagii ka dhigay sidaynuu iman doono qabaa'il iyo shucuub basharkii waxauu nebigeenu yidhi sala allahu caleyh wasalam sida saxiixa ku taalla waxauu rasuulku sala allahu caleyh wasalam yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur saxiixu muslim min xadiisi caaisha radia allahu canha sida ku soo aroortay nebigu wuxuu uhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaannu min maariji min naar wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum ilaah wuxuu yidhi rasuulkiisu sala allahu caleyh wasalam ilaahay rasuulkiisu waxa uu yidhi malaa'igta nuur baa laga abuuray jinkana dab baa laga abuuray aadamna wixii laydiin sifeeyey oo ciid ah ayaa laga abuuray basharkana aadam baa laga tafiiray marka horta bini aadamku hayb buu ka soo wada jeedaa hal asal buu ka soo wada jeedaa taa bini aadamku waa ka siman yahay oo kooda carabtaa iyo kooda cajamtaa ee aan carabka ahayn kooda caddaankaa iyo kooda madowgaa kooda khanigaa iyo kooda faqiirkaa dhammaan waxay ka soo wada jeedaan halkaa asal ayay ka soo wada jeedaan halkaa asal ayay ka soo wada jeedaan dhammaantood waxa ay ku kala fadli badan yihiin asalkaasi markaad ogaato inay wadaagaan waxay ku kala fadli badan yihiin ku kala sarreeyaan bani aadamku waxa uu ku kala sarreeyaa alla ka cabsiga iyo qof walba intuu ilaahay u dhow yahay qofba qofkuu ilaahay uga dhow yahay ayaa uu waxa weeyaan ka fadli badan yahay qofka kale sidaa ogeed baa gaaladu iyo mumin gaalada iyo muslimiinta muslimiinta fadli badan oo muslimiintu gaalada waa ka fadli badan yihiin muslimiintuna waa kala fadli badan yihiin oo ambiyada ayaa waxa weeyaan ambiyadu waa ka fadli badan yihiin bani aadamka intiisa kale ambiyada iyo rusushu bani aadamka intiisa kale waa ka fadli badan yihiin ambiyaduna waa kala fadli badan yihiin iyaga laftoodu waa kala fadli badan yihiin tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi minhum man kallama allahu wa rafaca bacdahum darajaat ciddii alla rumaysay ee ilaahay addoommo saalixiina u noqotay iyaguna waa kala fadli badan yihiin ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa ilaahay wuxuu sheegay ambiyo iyo shuhado iyo saalixiin ulaaئika aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsidiiqiina iyo sidiiqiin waxaanu ilaahay sheegay inay tilmaamay inay kala fadli badan yihiin iyagu cid lala rafiiqo oo saaxiib laga dhigto oo waddadoodii la maro oo hadyigoodii lagu sarjaro lagu sargoosto oo lagu daydana inay mudan yihiin buu ilahay tilmaamay ilaahay waxa uu tilmaamay inaan gaal iyo muslim sinnayn mujrim iyo muslixna aanay sinnayn afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun marka bani aadamku waxa uu ku kala fadli badan yahay iimaanka iyo alla ka cabsiga sidaa awgeed baa ilaahay jala wacalaa waxa uu yidhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ila man aamana wacamila saalixa faulaa'ika lahum jazaau dicfi bima camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun ilaahay waxa uu gaaladii u sheegay waxay moodeen in badan oo gaalada ka mid a hantida ay haystaan iyo xoolaha ay leeyihiin iyo inay yihiin milyaneero ama ay reer badan ka soo jeedaan oo carruur badan ay leeyihiin oo reero fara badan iyo qabaa'il tiro badan inay ka soo jeedaan fara ahaan ayay moodeen inay dee lagu kala sarreeyo agtoodana dee wax laysugu faana ayay ahayd taas tiibaa alla buriyo markaas ilahi wuxuu uhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa hanti aad leedahay inay doontaba ha leekaato hayb aad ka soo jeeday iyo qabiil aad ka dhalatay iyo reer aad waxa weeyaan ka tirsan tahay intuu doonaba ha leekaado iyo awlaad aad dhashay ciidan aad haysato iyo maaragtay iyo saanad waxa weeyaan caskariood haysato intay doontaba ha leekaato ilahi wuxuu uhi maaha mid agtayada idinka jaraysa wax idinka jaraysa maa buu ilahay ilaahay waxa uu ihi waxaa agtiina waxaa ilaahay agtiisa wax ka jaraaya iimaan iyo camal saalixa waa labada lagu kala sarreeyo ee basharka iyo bani aadamka uu ku kala sarreeyo ee jinka iyo insuga ay ku kala sarreeyaan ilaahay waxa uu yidhi ciddii ilaahay iimaan ula timi camal saalixana ula timi hantidooda iyo awlaaddooda labaduba ilaahay agtiisa waxbay uga jarayaanoo dee awlaaddii baa saalixiinta ahaydna ilaahay agtiisa waxbay uga goynayaan maalkoodii saalixa ahaana ilaahay agtiisa waxbay uga goynayaan ee ay meesha saalixaa ku bixiyeen ilaahay agtiisa waxbay uga goynaya ilaahay aayaddaa wuxuu ku tilmaamay waxa lagu kala sarraynayo ee bani aadam uu ku kala sarreeyo ee uu ku kala mudan yahay inaanay hayb ahayn iyo waxa weeyaan qabiil iyo reer uu ka dhashay ama cudud iyo awood uu leeyahay inaanay ahayn iyo ciidan waxa weeyaan kala duduwan oo hub noocyadiisa kala duduwan haysta oo waxa weeye uu isku ilaalinayo ilaahay waxa uu tilmaamay inaan xigtiyo xigaal fara badan xigto badan iyo xigaal fara badan oo aad leedahay inaanay waxa weeyaan ilaahay agtiisa mid aad cid kaga sarraynayso aanay ahayn ee waxaa lagu kala sarraynaya uu yahay camal saalixa iyo iimaan iimaan iyo camal saalix aayad kale ilaahay jala wacalaa waxa uu ku yidhi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaaruf ilaahay waxa uu yidhi bani aadam dadkii isagoo la hadlaya ayaa ilaahay wuxuu yidhi reer bani aadamow dadow waxaanu idinka abuurnay buu ilaahay yidhi min dakarin wa unthaa aadam iyo xawa aabbihiin aadan iyo hooyadin xawa ayaa laydinka abuuray waxaanu ilaahay idinka dhigay shucuub iyo qabaa'il ilahay wuxuu idinka dhigay ummado kala duduwan kala horeeya kala dambeeya haa ummadahaasi ilaahay wuxuu idinka dhigay ummado iyo qabaa'il ummad kastaa waxay ka kooban tahay qabaa'il iyo reero ayay ka koobantay iyo raasas ayay ka koobantay iyo jifooyin ayaa reer kastaana uu kasii koobay waxa uu ilaahay yidhi waxaanu qabaa'il iyo shucuub idinka dhigna xikmadda ilaahay uu ka leeyahe laydinka dhigay waxa weeyaan buu ilahay yihi litacaarafuu inaad isku garataan oo waa maxay inaad ku garato cidda inaad ku garato ilaahay wuxuu qabaa'il iyo shucuub umamkii uga dhigay iyo bini aadankii inay isku gartaan oo qofku uu garto qaraabadiisa ciddii dhashay iyo cidda la dhalatay iyo cidduu isagu dhalay iyo ciddii u dhaxday ee inuu kala garto inuu kala garto oo uu qof walba xaqiisii siiyo oo ciddii dhashay xaqeedii uu siiyo labadiisii waalid iyo ciddii ay ka tafiirmeen uu xaqoodii garto isagu ciddii uu dhalay uu xuquuqdoodii ka soo baxo ciddii uu la dhashay ee walaalihii ahayd ee waxa weeyaan ilmaadeeradii ahayd ee qaraabadiisii kale ahayd uu garto uu garto raximkiisii iyo cidda waajibka ay ku tahay inuu xidhiiriyo ee uu samafalo uu kala garto cidda gayaankiiya ee uu guursan karo iyo cidda aan gayaankii ahayn ee aanu guursan karin ee dadka ka mid a inuu kala garto inuu kala garto cidday hayb wadaagaan iyo cidda aanay hayb wadaagin inuu kala garto dadka intay isu jiraan in lagu kala garto inuu kala garto cidduu dhaxalkeeda leeyahay iyo cidda aanu dhaxalkeeda lahayn cidda isaga hadduu dhinto dhaxlaysa iyo cidda aan dhaxlayn inuu kala garto cidda waxa weeyaan caaqiladiisa ah ee uu la magta la bixinayo ee isagu wixii uu soo jiido ee qoon ah ee dhibaato ah ee waxa weeyaan inay bixiso ay tahay inuu kala garto inuu kala garto ciddii xidhihiisa ah ee waxa weeyaan qabanaysa hadduu qaldamo iyo cidduu isagu xidhihiisa yahay inuu kala garto ciddii waxa weeyaan sidaynu sheegnay gayaanu ah ee uu geyi karo guursan karo ama gabadhii guursan karta ee gayaankeeda ah ama waxa weeyaan cidda aan gayaankii ahayn ee aanu geyin ilaahay wuxuu uhi litacaarafu si ay isu barataan oo intaa u garawsataan ayaa ilaahay shucuub iyo qabaa'il idinka dhiga sidaa awgeed baa ilaahay waxa uu tilmaamay aayadda ku khatimay miqyaaskii iyo halbeegga dadku ku kala fadli badan yihiin oo ah ilaahay wuxuu idhi inna akramakum cinda allahi adqaakum ilaahay wuxuu idhi kiinna ilaahay agtiisa ugu karaamada badani waa kiinna allah ugu cabsida badan ah waxaa ku kala ilaahay agtiisa ku kala mudan tihiin oo ilaahay agtiisa aad ku kala sarraynaysaan sida alla ka cabsigiinna iyo iimaanka iyo camalka saalixa iyo tawxiidka sidaa u xaqiijisaan iyo ilaahay cibaadadiisii iyo waajibaadkiisii saa uga soo baxdaan ayaa ku kala sarraynaysa si awgeed baa ambiyadu ummadda inta kale uga fadli bateen waayo waa adqa annaas wa akhshaahum lilaahi casa wajal ilaahay aayaddan iyo aayaddii horeynu akhrinayba waxaa lagu tilmaamay miqyaaska iyo halbeegga bili-aadanku ku kala sarreeyo waxa uu yahay sidaa awgeed laguma kala sarreeyo midab in lagu kala sarreeyo wax jiro maaha oo midab laguma kala sarreeyo ilaahay agtiisa kala sarraynna kuma xidhno hayb iyo qabiilla laguma kala sarreeyo qofku uu ka dhashay beled iyo dhul aad ka soo jeedana laguma kala sarreeyo laguma kala sarreeyo hanti iyo xoolo aad haysato laguma kala sarreeyo laguma kala sarreeyo luuqada iyo afku qofku ku hadla laguma kala sarreeyo waxa ilaahay agtiisa lagu kala sarreeyaa waa iimaan iyo camal saalix ciddii ilaahay fadli uu siiyey ee qabaa'il ah ilaahay fadli uu siiyey ee dad ah ama afraad iyo yani waxa weeyaan dad mucayaniina afraadkoo maaragtay gaarkooda ilaahay fadli uu u siiyo sharcigu ugu soo arooray sharciga waxaa ku soo arooray qabaa'il fadli loo sheegay waxaa ku soo aroortay ashkhaas iyo dad gaara oo fadli loo sheegay ayaa ku soo aroortay waxaa ka mid ah alcashara almubasharuuna biljanna oo saxaabadii rasuulka sala allahu caley wasalam ka mid ah oo afarta khulafada ugu horreeyaan waxaa ka mid ah xasan iyo xuseen waxaa ka mid ah caaisha iyo khadiija kuwa iyo kuwa la midka ah ama afraad ha noqdaan ama qabaa'il ha noqdaan ee sharciga fadliga gaarka ay ugu soo arooray fadligaa gaarka ee ugu soo arooray hayb ay ka soo jeedaan ama midab ay yihiin ama hanti ay leeyihiin ama beled ay u dhasheen ama gobol ay ka soo jeedaan kumay helin waxay ku heleen inna akramakum cinda allahi adqaa taasaa walaalayaal in lagu kala sarreeyo ay tahay taasaa ilaahay agtiisa mid wax ka jaraysa ah waa ka yidhi nin maaragtay arrintaa tilmaamaya annaasu min jihati tamhiili akfaa'u abuuhumu aadamu waalummu xawaa'u nafsun ka nafsin waarwaaxun mushaakalatun waacdumun khuliqat fiihim waacdaa'u fain yakun lahum min aslihim xasabu yufaakhiruuna bihi faالtiinu waalmaa'u ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال سيماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء وعول الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء تدكو asalka iyo meesha ay ka yimaadeen marka loo eego ee laga wada abuuray way ka siman yihiinoo saa ilmo nebi aadam weeyo aadam iyo xaway kasoo wada tafiirmeen xawa nafsun ka nafsin wa arwaaxun mushaakalatun wa acdumun khuliqat fiihim wa acdar sibaa alla wada abuuray oo dee ilaahay laxmi iyo cadmibu ayuu ka wada dhigay marka waxa uu tilmaamayaa fain yakun lahum min aslihim xasabun yufaakhiruuna bihi fatiinu walmaau haddii waxay bili aadan ku faantamaan uu jiro oo laysugu faano oo asal laysugu faanaya hadduu jiraba asalkaa laysugu faanaya bini aadan isugu faanaya dee waa inay dhammaantood ciid iyo biyo ka yimaadeen weliba biyahaana ilaahay wuxuu ku tilmaamay min maain mahiin biyo liita ayuu ilaahay ku tilmaamay ma alfadlu ila liahli lcilmi inahum cala lhudaa liman istahdaa dillahu walaalayaal wuxuu rasuulka inuu yihi sala allahu alay wasalam isagoo taa tilmaamaya ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum ilaahay ma eega buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam suwarkiinna walaa ilaa ajsaamikum qaabkaa u eegtihiin iyo sidaa alla idiin abuuray ilaahay jalla wacalaa wax ugu dhisan ma jiro midabka aad leedahay iyo qaabka alla kuu sameeyey ee wanaagsan walaa ilaa amwaalikum ilaahay ma eegayo xoolihiinna iyo hantidiinna iyo waxaad hanti haysataan walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay quluubtiinna iyo acmaashiinna ayuu eegaya waxa uu yihi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas alaa ina rabbakum waaxidun wa ina abaakum waaxidun alaa laa fadla licarabiyin calaa acjamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin walaa liaxmara calaa aswad walaa liaxmara calaa aswada walaa aswada calaa axmara ilaa bitaqwa nebigu wuxu uhi sala allahu caleyh wasalam dadow waa rasuulku sala allahu caleyh wasalam hadalka markuu leeyahay waxa uu joogaa baytullaahi alxaraam waxa uu joogaa mashaacirta mina ayuu joogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaamii tashriiqa maalin ka mid ah ayuu nebigu dadka la hadlayaa markaasu wuxuu leeyahay ayuha annaas alaa ina rabbakum waaxid wa ina abaakum waaxid rabbigiin waa keli waa mid qura aabbihiin iyo meeshaa kasoo tafiiranteenna waa mid qura ma jiro wax qof carabi uu kaga sarreeyo qof cajamah oo aan carabi ahayn ama mid cajami uu kaga sarreeyo mid carabi ah ama mid casi mid madow uu kaga sarreeyo ama mid madoobow midabkiisu madow yahay midabkiisu caddaan yahay ama casaan yahay uu kaga sarraynayaa ma jirto oo aan ahayn alla ka cabsi buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu fasirayaa sala allahu caleyh wasalam ina akramakum cinda allahi atqaakum walaalayaal maadaama oo aynu tilmaannay miqyaaska uu sharcigu u yeelay bani aadam kala sarrayntiisa oo aynu tilmaannay inaanay hayb iyo hanti toonna ahayn oo aynu tilmaannay inaanay yaraan iyo farabadni ahayn oo aynu tilmaannay inaanay midab iyo iyo iyo waxa weeyaan iyo qaab dhismeed aanay ahayn oo aynu tilmaannay inaanu qoom qoom uu ka tirsan yahay qof aanu fadligaa fadli dadka uu dheeriyay aanu ku helaynin waxa weeyaan gobol uu kasoo jeedana aanu fadli dheeraada ku helin oo dadka uu dheer yahay ilaa waxa uu wax ku helaya ay tahay uun alla kacabsiga iyo camal saalixa waxaynu tilmaamaynaa bal sharciga nebigu calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda iyo dadka waxa weeye in qabiil qabiil laysu loo kala tafaraaruqo laysu dacniyo laysu aflagaadeeyo wax laysaga sheego dadka qabiilkii qofku qabiil uu yahay iyo hayb uu ka soo jeedo darteed loo yaso oo loo aflagaadeeyo isaga oo laga yaabo inuu toosan yahay oo uu wanaagsan yahay oo uu qof muslima yahay taa sharcigu waxa uu ka qabaynu eegi doonaa waxaynu eegi doonaa wuxuu sharcigu ka qabo in la ysugu hiiliyo xaq darro iyo xaqba gar iyo gardarraba in qofku qabiilkaygaan anigu wii hiilinaya uu yidhaahdo oo xaalkiisu noqdo dee waxa weeyaan sidaa dee shucarada qaarkood laga sheegay durayd ninkii la odhan jira waxaa laga sheegay inuu inuu tolkii arrin kala taliyey dabeedna taladii ay diideen reer bay weerareen dabeedna waa ka gacan sarreeyeen oo hantidoodii oo dhan bay soo soo soo duubeen oo soo kaxaysteen markaasay meel degeen meeshii ay degeen buu diiday durayd durayd ibnu samma meeshii ay degeen ayuu diiday markaasuu wuxuu doonay inuu reetolkii la taliyo markaasuu wuxuu ku yidhi meeshay meel la dega maaha wakhtigaa halkan degaysaanna mee wakhtigii aad degi lahaydeen maaha meeshan iskaga tago oo yaan laydinku mirine oo aan waxa weeyaan saqbadh laydinku soo gudine oo raggii aa birta ka aasasheen aana idinka daba imanine halkan ha deginay naga mariya waa diideen gabay aad u maaragtay wuu ugu baroor diiqay markii ay diideen ay meeshii ku adkaysteen ayaa aroortii lagu waabariistay iyagoo aad u kala quban dabadeedna waxaa laga dhigay wax dhinta ninkii reerkaa yacni ama ciidankaa watay oo isaga ay walaalahaayeenna dadkii ugu hor dhintay buu noqday waxaa laga dhigay wax dhinta iyo wax dhaawacma iyo wax la qafaasho waxa weeyaan iyo wax dirqi ku fakada tii buu gabay ka tiriyeyoo markaasuu waxaa ka mid ahaa gabaygiisii أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي
وعولي دريد reetolkay markay muncarijulawa meesha la yidhaahdo muncarijulliwa meesha la yidhahdo markay degeen dee waxaan ku ihi war halkan meel la dega maahe ka daaya hase yeeshee waa i diideenoo taladaydii way qaadan waayeen laakiin taladaydu waxay inay sax ahayd waxay ogaadeen markii lagu waabariistay waanan arkaya inay qaldanaayeen hase yeeshee dee aniguna inaanan inaanan saxnayn oo warka iyagu wadaanna aanay saxnayn waa arkaay hase yeeshee xaalkaygu wuxuu noqday dee nin nin uun iyaga ka midaan ahaayo dee meel aan uga baxaa ma jirin dee qusayun baan ka mid ahaayo hadday hanuuntana waan hanuunayay hadday luntana waan lumayay oo meel kale dee wax kaloo ii furnaa may jirin taasi waxay ahayd shicaar yacni waxa weeyaan jaahiliyadu ay yaqaaneen oo ahayd dee waxa weeye in qofku hiil iyo xaq iyo xaqdarraba dee inuu isgarab taago tolkii oo dee iyaga uun waxa weeyaan uu hiil indhala u hiiliyo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda iyo hiilka noocaasa aad buu uga digay laakiin intaanan taa sheegin waxaan tilmaamayaa amfilo kooban oo ku saabsan waxaynu nidhi asalka bini aadamku uu ku kala fadli badan yahe ku kala mudan yahay waa iimaan iyo camal saalix qof walbana haybtu doona ha lahaado gobolku doona ha ka soo jeedo qabiilkiisu habata ha yaraado midabku doona ha lahaado waxa weeyaan sidii yani waxa weeyaan qaabku doona alla ha u abuuro carab ha aado cajama ha aado waxa uu qofku qof kaga fadilnaanayaa waa iimaanka iyo camalka saalixa sidaa awgeed baa in badanoo carbeed oo rasuulka sala allahu caleyh wasalam qabiil iyo nasab la wadaagay oo haybtuu rasuulku ka soo jeeday oo haybtii ugu sharaf badnaydee ka soo jeeday ayaa haddana ahlunaar noqday ayaa haddana sharciga waxa weeyaan ilaahay jalla wacalaa uu ku tilmaamay inay liitaan oo uu ka sharaf bato ka sarreeyey iimaankiisii iyo camalkii saalixaana uu kaga sarreeyey bilaal oo iyagu markaa u arkayeen addoon oo waxa weeyaan addoommadii ay addoonsanayeen ka mid ahaa oo ay u arkayeen inuu nin madow yahay bay ka fadilan yihiin oo ay xataa midab iyo iyo haybayasayeen waad garanaysaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam adeeradii waxaa ka mid ah abulahab waa adiga arkay qur-aan markuu alla ka kufriyey ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama loo callaytamay halka uu ku dembeeyey waa adiga arkay ilaahay waxau ihi tabbat yada abi lahabin wa tab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablun min masad ilaahay jalla wacalaa waxa uu tilmaamay aayaddaa iyo suuraddaana ilaahay uu ku caddeeyey inuu abulahab ahlunaar yahay isaga iyo gabadhiisuba inay ahlunaar yihiin naartana cadaab adag oo uuga sugnaaday waxa uu tilmaamay rasuulkeennu sala allahu caleyh wasalam sidoo kale adeerkii abutaalib oo aynu garanayno inuu nebiga isla ag taagay hiil iyo hooba oo aynu garanayno siduu nebigeenna u difaacay sala allahu caleyh wasalam oo aynu garanayno siduu rasuulka sala allahu caleyh wasalam quraysh ugaga noqday teed ee ilaahay uu ugu gargaaray sababtiisa markii uu ilaahay rumayn waayey ee uu nebigu aadka ugu dadaalay markay naftii ka gurmaysay ee ay nimankii gaalada ahaa ee abujahal iyo xirtiisii ay ku tirtirsiyeen gaalnimadii waxaynu ognayn inuu gaalnimadii ku dhintay isagoo rasuulku le yaa cam qul laa ilaaha ila allah kelimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerow kelmad qudha dheh kelmaddaasoo kelimatu tawxiid ah ilaahay agtiisa aan kaaga doodo rasuulka sala allahu caleyh wasalam markuu tii ka diiday ee uu ku dhintay isagoo le huwa calaa millati cabdimudalib rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu sheegay inuu ahlu naar yahay oo naarta uu sidaa ku galay bal hadda labadaasi waxay nebi maxamed la wadaagaan hayb waxaynaynu ognayn rasuulkeennu sala allahu caleyh wasalam haybtiisa iyo nasabkiisu nasab nasab bili-aadan ilaahay uu siiyo kii ugu sharaf badnaa inuu yahay sida nusuusta ku soo aroortay may waxba u tarin nasabkii markii iimaankii iyo camalkii saalixa laga waayay inay nebi maxamed nasab la wadaagaan waxba umay tarin sida awgeed ayaa waxaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam oo la hadlaaya faatima oo inama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh oo reerkii uu ka dhashay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo adeerkii cabbaas ibnu cabdimutalib iyo eddadii safiya bal hadda ila dhegaysa xadiiskan bukhaari iyo muslim waxay wariyeen inuu nebigu sala allahu caleyh wasalam inuu nebigu sala allahu caleyh wasalam yidhi yaa macshara qurayshin ishtaruu anfusakum laa ugnii cankum min allahi shaya yaa banii cabdi manaaf laa ugnii cankum min allahi shayan yaa cabaasu bnu cabdimualib laa ugnii canka min allahi shayan wayaa safiyatu cammati rasuuli illah laa ugnii canki min allahi shayan wayaa faatimatu bintu muxammadin saliinii maa shi'ti min maali laa ugnii canki min allahi shayan rasuulku sal allahu caleyh wasalam waxa uu dhawaaqayaa tolkii oo la hadlaya markaasuu wuxuu leeyahy tolkayow naar wax isaga dhiga qurayshay ilaahay rumeeya iimaan iyo camal saalixa la yimaada rabbani cabdimanaafoow iimaan iyo camal saalixa la yimaada ogaada haddaa iimaan iyo camal saalixa la iman weydaan ilaahayna rumayn weydaan waxba idinka tari maayo berri markaa alla lays hortaago waxa aan idiin tari karaa ma jirto haddaa iimaan iyo camal saalixa la iman weydaan buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy nebi maxamed cabbaasow ina cabdimualibow edaday safiyaay ina cabdimualibey inantaydii ina nebi maxamedee faadimooy ilaahay naartiisa wax isaga dhiga oo waxay isaga dhigtaan iimaan iyo camal saalix iyo tawxiid iyo daaco isaga dhiga waxba idinka tari maayo ilaahay waxa weeyaan haddaad la iman weydaan iimaanka iyo camalkaa saalixa ah nebigu wuxuu ihi faadimay aabbo i weydiiso waxaad hantidayda maanta aan haysto wixii aad doonta iga weydiiso intaan adduunyo joogo wixii aan haysto ee hantiya waan ku siin laakiin berri haddii allo lays hortaago ogow ilaahay hortiisa waxba kaagama tari kar buu kuuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamed sala allahu caley wasalam waa ashrafu alkhalqi itlaaqan sida ahlulcilmiga in badanoo kamidi sheegeen ba xataa ahlulcilmiga qaarkood o yidhaha nebigu malaa'igta waa ka fadli badan yahi walow masale la ysku haystaba ahaatee aadam wixii ka tafiirmay oo dhan nebi maxamed inuu ugu fadli badan yahay iyada waa ijmaac iyo isla ogal layskuma khilaafsana ambiyo iyo rusul inuu ilaahay inuu ugu fadli badan yahay layskuma khilaafsana nebi maxamed sala allahu caley wasalam layskuma diidana faadimo oo laga dhambalay isaga oo uu nebigu sheegay sala allahu caleyh wasalam fadli badan uu sheegay oo qidcad isaga ka mida ah oo jidhkiisa laga dhambalay ayuu nebi maxamed wuxuu ku leeyahay haddaad ilaahay iyo haddaad naar iyo maaragtay ilaahay macsiyadiisa aad ka tegi weydo naarna aad waxa weeyaan wax isaga dhigi weydo camal saalixiyo iimaanna aad aabba la iman weydo waxba kuuma tari karo ha laa ugnii canki min allahi shayan waxba kuuma tari karo faatima radia allahu tacaala canha waa gabadhu nebigu aad iyo aad u jecla waxaa dhacday waqtiyada qaarkood rasuulku sala allahu caleyh wasalam inta laga cadhaysiiyey inuu aad u cadhooday nebigu sala allahu caleyh wasalam sida ku taalla ee ku soo aroortay saxiixaynka rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxa uu maqlay waxa uu maqlay inuu cali bin abi taalib oo faadimo waxa weeyaan zawjkeedii ah oo ninkeedii ah inuu doonayo inuu faadimo la guursado inan uu dhalay abujahal inan inan abijahalah inuu faadimo la guursaday inuu doonaya u maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu warkii maqlay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka cadhooday markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu u hiiliyey faadimo radia allahu tacaala canha waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi isaga oo mas'aladaa aada uga cadhaysan ayuu nebigu wuxuu yidhi inna faatimata innamaa faatimatu badcatu minii yu'diinii maa aadaaha riwaayada kale waxaa ku soo arortay yuriibunii maa raabaha faadimo waa gobol iga mida buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam yuriibunii maa raabahaa wa yu'diinii maa aadaaha wixii dhibaye dhibkeeda ay waa i dhibayaan waxaanan maqlay buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ina abitaalib doonayo inuu ina abijahaal la guursado ma dhacaysa buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diidey rasuulku sala allahu calayh wasalam gabadhu rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaa ugu hiilinaayo ee nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa ugu ugu waxa weeyaan uga cadhooday markuu arkay inain laga cadhaysiinaayo ayuu nebigu ku leeyey sala allahu calayh wasalam ilaahay waxba kaagama tari kare eh naftaada naar ka badbaadi maxaad mooday walaal cid kale cid kale maxaad mooday adeerkiioo cabbaas ibnu cabdimutalib ah ha eeddadiioo safiye ah oo labaduba muuminiintii rumeeyey ka mid a ayuu nebigu wuxuu leeyahay waxba idiinma qaban karo naftiinna naar ka furta camal saalixiyo iimaan ku dadaala islaamnimada ku dhinta tawxiidka iyo allayna cibaadada u barax tirtaan ku faraadayga ogaada ilaahay agtiisa waxba idinka tari maayo walaalayaal taasi waxay tilmaamaysaa inaanu qofku isku hallaynin cid wanaagsanoo uu ka tafiirmay oo aanu isku hallaynin faamali fiican ama raas fiican uu ka soo jeedo ama hanti uu haysto ama madaxtinimo uu haysto waxaasi waa waa maladaadka adduunye ee zaa'ilka ee zuulaya wa yabqaa cinda allahi aliimaanu waalcamalu asaalix ilaahay agtiisa iimaan iyo camal saalixa wax ka jaraaya taas ayay tilmaamaysaa walaalayaal walaalayaal sharcigeenna waa lagu xarimay ayuhannaas in dadku waxa weeyaan qabiil qabiil in laysu caayo oo qabaa'ilka la dacniyo oo waxa weeyaan wax laga sheego oo nasabka la caayo oo qofku qabaa'ilka oo qof loo yaso qabiiluu ka soo jeedo oo loo yaso haybuu ka dhashay oo loo yaso goboluu ka soo jeedo oo loo yaso midabuu leeyahay waa mid sharcigu diiday waa mid nebigu xarimay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam sida muslim ku taalla abu muusa abi maalik alashcari uu warinaya nebiga ka warinaya wuxuu nebigu yihi arbacun fii ummatii min amri ljaahiliyati laa yatrukuunahunna alfakhru bilaxsaabi walطacnu fi lansaabi walistisqaa'u biاnnujuumi wanniyaha nebi wuxuu yihi afar shay oo umuurtii jaahiliyada iyo dhaqamadii xunxumaa ee jaahiliyadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka soo dhex baxay ay lahaayeen ka mid a ummaddaydu ka tegi maayaan dabaday sii hayn doonaano waxa weeyaan dhaqan bay qaarkood noqon doonta waa maxay waa alfakhru bilaxsaabi in qabaa'il laysugu faano in hayb hayb laysugu faano oo hayba laysugu faano buu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo watacnu fil ansaabi in nasab nasabyada wax laga sheego oo dadka la nasabcaayo oo nasabkooda la duro rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam walistisqaa'u binnujuum iyo in xidigaha lagu roob doono yaa iyo waniyaaxatu baroorta waxa weeyaan meydka laga duro baroorta buu nebigu calayhi salaatu wasalaam walaalayaal anniyaaxatu cala almeyit xadiiskaa nebigu wuxuu ku tilmaamayaa afartaa shay inay yihiin afar shay oo xaaraan ah dhaqamadii xunxumaa ee jaahiliyadana ka mid a in waxa weeyaan qofku uu dadka ugu faano iyo in ansaabta wax laga sheego maanta waa adiga arkaaya social mediya saa uga dadku waxay hadal hayaan eeg waxaad arkaysaa meelo lagu caayo qabaa'il dhan lagu aflagaadaynayo umam dhan lagu aflagaadaynayo reero lagu aflagaadaynayo haybo lagu aflagaadaynayo waxa weeyaan kooxo oo dadka lagu caayayo oo nasabkoodii wax lagaga sheegayo waa mid muxaram oo xaaraan ah waayo nasabka qofku uu ka soo jeedo iyo haybta uu yahay isagu muu dooranina allah u dooray marka markaad caayaysa aad wax ka sheegayso macnaheedu waxay ka dhigan tahay ka-annaka aad leedahay dee waxa weeyaan meel waa lagugula qaldamay nasabkaas oo dee waxa weeyaan in halkaas maaragtay lagaa abuuro dee may ahayn وهذا اعتراض على الله عز وجل وعلى شرعه وخطير marka walaalayaal waa in aad looga digtoonaado oo masalada la iska ilaaliyo rasuulku wuxuu la simay in roobkii alla uu shubay dee in loo tiiriyo waxa weeyaan oo la yidhaha xidig fulaan baa xidig fulaan la fadhiistay xidig hebel baa god hebel degay wa saasuu roobku noogu yimi taasuu nebigu la simay sala allahu calayhi wasalam waxa weeye ayuu la simay nebigu sal allahu alay wasalam shirki baanu rasuulku taa ku sheegay iyayna shirkiga ka mid tahay walaalayaal rasuulkeennu wuxuu yidhi mar kale sida muslim weriyey min xadiisi abi hurayra ithnaani fi nnaasi humaa bihim kufrun addacnu fi nnasab waalniyaaxatu cala almeyit laba shay oo dadku ay sii haynayaan oo qaarkood kusii dhaqmi doonaan waa laba shay oo gaalnimo ah buu nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalnimaduu nebigu tilmaamayaa waxa weeyaan fil asli waa gaalnimadii aan diinta lagaga baxayn oo waa kufrun duuna kufrin oo laakiin kufrun duuna kufrin ha ahaatee culimadu waxay kufriga nebigu uu tilmaamaya maaha kufrigii diinta lagaga baxayay laakiin waa kufri dee macsiyadii kabiirada ahayd la dembiya oo waxa weeye khatar ah oo aan ka saara walow yaanu kaba saarin qofka diintii waxay culimmadu yidhahdeen labadaas waa maxaa nebigu wuxuu labadaas waxa weeye atacnu fi nasabi nasabkii oo la tacniyo waniyaaxatu cala lmeyti meydkoo laga dul baroorto oo hoobay ba-ay laga dul guro rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam labadaa shay wuxuu tilmaamayaa inay laba shay oo kufriya yihiin qaadiciyad wuxuu yidhi ay min acmaali ahli lkufri wa caadatihim wa akhlaaqi iljaahiliyati wahumaa khaslataani madmuumataani muxaramataani fi sharci ya walaalayaal waxay tilmaamaysaa taasina yacni halka ay joogto in dadku ay qabaa'il u tacasubaan oo qabaa'il loo kala tago oo laysugu colaadiyo oo laysu ximiyo oo laysu aflagaadeeyo oo laysugu gargaaro oo miqyaaskuu noqdo tallaayaha rehebalay maanta oo adiga arkay dadka qaarkood waxay samaynayaan waa waxaas uu nebigu sala allahu caleyh wasalam ku tilmaamay gaalnimada uu ku tilmaamay umuurtii jaahiliyada xunxumayd inay ka mid tahay uu nebigu sala allahu caleyh wasalam ku tilmaamay rasuulku sala allahu calayh wasalam markay saxaabadiisa qaar ka midihii ay ka dhacday inay qaar kale ku aflagaadeeyeen waxa weeyaan qabiil uu ka dhashay ay ku aflagaadeeyeen rasuulku sala allahu calayh wasalam waa ku qabsaday waana ku canaantay muu nebiguga aamusin inuu saxaabi yahay saxaabadiisii ka mida weliba saxaabadii maaragtay maaragtay nebiga sala allahu calayh wasalam u gargaaray ka mid ah inuu yahay raggii saabiqada lahaa ka mida inuu yahay kuma kuma kuma waa maaragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam ugagamoo aamusay ee nebigu hadalkaa aad buu ugu canaantay waa laku radiyey nebigeenu sala allahu calayh wasalam waxa uu ka wariyey saxaabiga lalaha abidar radia allahu canhu wuxuu uhi kaana baynii wa bayna rajulin min ikhwaani kalaam hadal baa aniyo nin walaaladay ka mid anaan dhex maray buuri wa kaanat ummuhu acjamiya hooyadiina gabadhaan carab ahayn ee cajamiyada ayay ahayd facayarahu biummi waxaan waxaan ku aflagaadeeyey buu yidhi hooyadii oo waxaan ku idhi waa waxyow hooyadii madowda ya ma anagaad nala hadashaa marka saasaan ku idhi buui fashakaanii linabiyi sala allahu calayh wasalam nebigu iga ashkatooday markaasuu nebigu aan nebiga la kulmay buuhi markaasuu nebigu wuxuuhi yaa abaadar inaka mru'un fiika jaahiliya abidarow waxaa tahay qof dhaqamadii xunxumaa ee jaahiliyada wax kaga sii hadheen markaasaan waxaan yidhi wuri yaa rasuul allah man saba arijaala sabow abaahu wa ummah qofka ragga caaya ee dadka aflagaadeeya dee isna waa la aflagaadeynaya abudar wuxuu rabaa inu dhaa dee nebi maxamedo waa aflagaadeeyo dee anna waan aflagaadeeyey markaasuu nebigu wuxuu ku uhi yaa abaadarrin inaka mru'un fiika jaahiliya abidarow waxaa tahay qof ay ku sugan tahay wax jaahiliyadii dhaqamadeedii xunxumaa ka midi qalad baad samaysay buu nebigu sala allahu calayh wasalam uu tilmaamaya markaasaa nebigu wuxuu leeyahy hum ikhwaanukum jacalahum allahu taxta aydiikum faaticimuuhum mima ta'kuluun waalbisuuhum mima talbasuun walaa tukallifuuhum maa yaglibuhum fain kallaftumuuhum faacinuuhum bukhaariyo muslim baa wariyey rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ku leeyahay abider ha samaynin sidaas walaaladiin weeyaan waxa weeyaan kuwa aad ku ceebaynaysaan hooyooyinkood ama aad waxa weeyaan haybtooda wax kaga sheegaysaan ama midabkiisa iyo waxa weeyaan midab waalidkii aada wax uga sheegayso rasuulku sal allahu alay wasalam abuder arrintaa aad buu uga canaantay sida aynu arkayna waxaanay culimmadu idhaaheen waxaa ku sugan xadiiska mubaalaqo nebigu uu ku mubaalaqooday oo uu nebigu yani waxa weeyaan meel adag iska taagay in la dhaleeceeyo lana xaqiro lana cayo qofka muslimka ya waxaanu nebigu tilmaamayaa in waxa lagu kala fadilan yahay ay tahay ina akramakum cind allahi adkaakum walaalayaal waxaa rasuulkeenu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi sida muslim ku taalla isagoo ka digaya qofku inuu tolkii u taageero qabiila inuu qabiilkiisa qabiil ahaan ugu hiiliyo nebigu wuxuu uhi man qaatala taxta raayatin cumiya yadcuu ilaa casabiya aw yaqdabu licasabiya faqutila faqitlatun jaahiliya rasuulku sal allahu alay wasalam waxa uu yidhi ninka ka hoos dagaalama raayo aan warkeedu caddayn oo waxa weeyaan iyo calan qabiil hoostii ka dagaalama oo qabiil iyo waxa weeyaan kooxo kooxo laysu laynayo oo reerna u cadhoonaya waxa weeyaan tolaya ree hebel ay dagaalka ugu jiro oo reerkiisuun difaacaya haba khaldanaadaane nebigu wuxuu le deedna la dilo fa qutila fa qitlatun jaahiliya buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam marka waa khatar arrin aad iyo aad u khatara wey waxaan walaal hadalkayga ku khatimaya nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa saxaabadiisii ka saxaabadiisii qiimaha badnaa ee raacay waxa ay ka soo jeedeen laba laba qabiil oo waaweyn ama waxa waxay ka soo jeedeen laba haybood oo alla ammaanay oo muhaajiriin iyo ansaara muhaajiriin iyo ansaar rasuulka sala allahu aleyh wasalam maalmaa maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday in saxaabadu rasuulku sala allahu aleyh wasalam laba nin oo ka midi ay isku dhaceen dabadeedna sidee jaabir wariyey jaabir ibnu cabdillaah siduu wariyey sida bukhaariiyo muslimba ku taalla rasuulku sala allahu waxau yidhi jaabir nebigaanu la duulnay dabadeedna muhaajiriin iyo ansaar ayay ka tirsanaayeen ciidankaa nebiga la socday sal allahu aleyh wasalam ciidankana waxaa ku jiray rajulun lacaab wa kaana min almuhaajiriina rajulun lacaab muhaajiriinna waxaa ku jiray nin ciyaar badan deedna ninkii ciyaarta badnaa waxa uu sameeyey buuhi fa kasaca ansaariyan nin ansaari ah ayuu barida qabtay dabadeedna fa qadiba alansaariyu qadaban shadiidan ninkii ansaariga ah cadhow dee cirka mara cadhow aad iyo aad buu cadhooday dee ragguna rag muruu'a leh oo sharaf leh oo sharaftooda ku dagaalama ayay ahaayeen oo sharaftooda ilaashada oo dadnimo iyo akhlaaqda ku dadaala ayay ahaayeen may ahayn dee raggan maanta jabaye dee ragga wax ka dayiyade laa xawla walaa quwata illa billah ee raganimada u arkade rasuulku wuxuu yidhi jaabir radiallahu tacaala canhu waa laysu habar wacday markii ay ninkaasi ninkaa sidaa ku sameeyey ayuu ninkii ansaariga xanaaqo wuxuu yidhi yaa lil ansaari tollaye yaa ansaara ansaar baa ragax soo tidhi muhaajirkiina wuxuu yidhi yaa lilmuhaajiriin waar yaa muhaajiriinaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhexgalodeedna wuxu uhi maa baalu dacwa aljaahiliya waar maxaa jaahiliya yeedhmadeedii iyo baaqeedii miyaa isugu habar wacateen buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacay deedna rasuulka wixii dhacay baa loo sheegay rasuulku nebigu saxaabadiisi wuxuu ku yidhi dacuuha fa inahaa khabiida riwaayadka kale waxaa ku soo aroortay dacuuha fa inahaa khabiida waa riwaayada bukhaari iyo muslim riwaayada bukhaari waxay sheegaysaa dacuuha fa inahaa muntina qabyaalad iskaga taga waa qurun buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wax uraya buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu idhahdeen waa xadiiskaasi waa ashaddu xadiisin fii dami alcasabiya alqabaliya waayo laba magac oo ilaahay agtiisa sharaf ku lahaa oo alla qur-aanka ku ammaanay markii qaab qaldan loo adeegsaday rasuulku waxa uu sheegay inay qabyaalada ay qabyaalo tahay oo qurun tahay ilahay muhaajiriin iyo ansaar qur-aanku ku ammaanay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu ya iyo nusuus kale labadii magac baa markii xaq markii sidii xaqa ahayd ee wanaagsanayd laga duway oo si qalada loo adeegsado laysugu habar wacday tollaya ree hebelaay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa mariyey maxaad mooday kuwa maanta isugu habar wacanaya magacaanaan xataa inay fadli leeyihiin xataa la hubin ha oo ilaahay agtiisa aan wax qiimaa ku lahayn kuwa maanta isugu haybacanaya ee dadka ku aflagaadaynaya ee qabaa'il dhan caayaya ee ummad dhan haybtooda wax ka sheegaya ee ragannimo u arka allah maxaa dad alla maxaa wixii wax wana dad jabay oo dhaqankii wanaagsanaa iyo wanaaggii iyo raganimadii iyo dadnimadii ka tegey walaalayaal sidaa ogeed sharciga kuma bannaano in dad la caayo haybtooda loo caayo ama madax ha noqdaan ama minjo ha noqdaan haa dadka intiisi waxgaradka ahayd ee waayeelka ahayd ee talagaleenka ahayd ee talagaleynta la moodayey ee ummaddu wax moodi jirtay baaba mararka qaarkood in iyagii ka mid ah baaba mararka qaarkood ummaddii intay bannaanka u fadhiisato dee waxa weeyaan dee dadkii xumaan u harseedayay oo dee jaahiliyadii nebigu uu ka digay iyo qabyaaladii iyo qurunkii dee dadka u horkacaya waana masiibo adduunka maanta ka dhacday oo ka jirta walaalayaal warkayga waxaan ku koobayaa sharcigeennu wuu xarimay in muslimiinta la qaybiyo noocuu doono qaybintaasi ha ahaato shareecada kuma kuma bannaana in muslimiinta loo qaybiyo axsaab siyaasiya iyo in loo qaybiyo qabaa'il iyo in loo qaybiyo axsaab diiniya midna kuma bannaana midna mid bannaan maaha in ummadda axsaab siyaasiya loo qaybiyo qolaba qolaa caydo waa diin dimuqraadiyad la yidhaahdo oo laga dheefay gaalo oo aan wax wanaagi ku sugnayn oo waxaynu ka dheefna ay noqoto inaynu iscayno isaflagaadayno oo barhkeenba barhka kana nacdalaan ah dhaqan iyo isir iyo hidda toonna ma lihin islaamkana maxalu icraabkuma laha wax maxalu icraaba oo islaamka ku leedahin ma jiro in ummadda loo qaybiyo firaq diiniya in loo qaybiyo oo kale caqaa'idu duwanna iyaduna mid bannaan maaha oo kale manaahij duwan iyana mid bannaan maaha waa iyaduna waa mid muxarama ilaahay jala wacalaa waxa uu yidhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bima ladayhim farixuun waa in qofku markaa uu islaamnimada ku dadaalo iimaankiiyo camalka saalixa uu ku dadaalo ilaahay markaa is hortaagto qabiil aad tahay waxba kuu jari maayee waxaad ku dadaasha inaad alla la hortagto iimaan iyo camal saalixa iyo aakhiradaada inaad u turato ood allaah ka baqdo intaasaan hadalkayga kusoo koobayaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu
kaasina wuxuu ahaa shaykhuna sheekh xuseen xasan cali oo aada iyo aada noogu faa'iideeyey mowduucan qiimaha badan baaraka allaahu fiih haddana waxaan soo gaarnay gunaanadka ama khatimka nadwada maanta nadwadu saddex qayb ayay ahayd qaybta saddexaad dib ayay noogu dhacday sababtoo ah waa ay dheer tahay maadaama uu dheeraaday mowduucaas atacasub almadhabi waxa ay dib noogu dhacday in sha allahu tacaalaa maalinka sabtiga ah eena soo aadan duhurkii ayaa iyaduna insha allahu tacaala bixi doontaa oo waxaa noo soo jeedin doona shaykhuna sheikh doctor cuhmaan ibnu macali maxamuud xafidahu اllah maalinka sabtiga ah ay taariikhdu tahay labaatanka bisha juun sheekha ayaa noo soo jeedin doona sheekh cuhmaan macali maxamuud marka xilligaas ayaan ayadana idin leenahay ka faa'iidaysi wacan oo aan ka faa'iidaysanno waxaan rabaa bulshada mustamiciinta oo dhegaysanaysa muxaadaraadkan ama nadwadan inaan ku baraarujiyo wixii ishkaal ama wixii as'ilo ah oo loo baahdo in ay soo qoraan hala soo qoro oo bogga ama safxada facebooka ee jaamacadda ha lagu soo qoro waa la gudbinaya waxaa loo naqlinaya mashaaikhdii waana ka soo jawaabayaan baaraka allaahu fiikum marka soo qora baaraka allaahu fiikum jamiican waxaan idin leenahay ka faa'iidaysi wacan aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin wakhtiga aada horteen oo dhegaysateen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa culummadii mashaa'ikhdii wakhtigooda qaaligaa noo horay ee ayagana juhdi badan iyo dadaal badan ku bixiyey in wakhtigooda ay noo horaan baaraka allaahu fiikum jamiican hada wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wslem intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online